mid ka mida imaamyada ugu horeeya gobolka ay soomaalidu degto ee minnesota ee dalkani maraykanka ayaa waxa uu cambaareeyey kooxda daacish ee dalka suuriya iyo ciraaq oo uu ku tilmaamay falalka gowraca inaysan islaamku waafaqsanayn ee ay geysanayaan sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abubakar sidiiq ayaa waraysi khaasa oo uu siiyey v o e da waxa uu kaga hadlay dhallinyarada soomaalida ah ee ku biray kooxda daacish wuxuuna dhinaca kale si weyn u eedeeyey siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka qaybta koowaad ee waraysigaasi iyo saddex qaybood ka kooban waxa uu kaga hadlayaa siduu u arko kooxda daacish amaba isis
dadka un u horeeya iska dida internetka marka la fiiriyo dadka waxay internetka ku arkaanba ka hadla oo iska raaca nina u yeeraa internetku kala hadla wuxuu le soo baxa halkaa waxaa ka dilaacay jannaa ka dilaacday waa la iska raacaya gabdhihii wiilalba waa arrin aad iyo aad iyo aad
sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abubakar sadiiq ee minesora ayuu kaasi ahaa qeybaha kale ee wareysigaasi waxaad ku maqli doontaan idaacadahayaga soo socda